alxamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى أشhرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المya وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna بma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما ينfعna ولا تجعل فيma علمتna وبالا علينا bab hidاaية hdiه الأmة ليوم الجمعة adakani baabu bayaani hidaayati hadi lumma wuxuu u baabaysan yahay bal sheegidii la sheegayey ama la caddaynayey hanuuninta lagu hanuuniyey ummaddan ee ilaahay subxaanaه watacaala kuba hanuuniyey maalinta jumcada waa dee maalintan weynaynteeda iyo dee inay ciid uba tahay iyo cibaadaysigan gaarkee la cibaadaysanayo bal si iyadoo ummadihii kale ay ka lumeen oo iyagu ay bal matalan ummaddan bay ilaahay ugu hanuuniye taas buu baabkeedi yahay وxadaثna cmr الناqd qال xadaثna سfyaan بن عuyaynة عan أbي الزinاd عan الأعrج عan أbي هurayرaةa qاl أnه qاl sanadku waa dadkan dee inaguma badan ee inagu soo noqnoqda waana abu hurayre asaniidiisa siaan soo sheegnay sida bukhaari yidhaah sanadka uguba sixo badan asaniidda abu hurayra abu zinaad can ilacraj can abi hurayra wuxuu ihi marka abu hurayra qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi naxnu inagu waa ummaddeenan alakhiruuna kuwii iyagu dambeeyaan nahay waa xagga zamanka iyo waktiga oo dee ummadihii kale way naga wada horeeyeen ummaddeennan baa ummad ahaan u dambaysa oo waa almutaakhiruuna fi lwujuud iyo xagga zamanka wa naxnu inagu asaabiquuna kuwa horeynaya nahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo xagga marka la ega maalinta qiyaamahana hadday tahay soo saarka dadka lasoo saarayo iyo hadday tahay xisaabta la xisaabinayo xashrinta iyo hadday dee bal markaa xisaabtii iyo hadday tahay jannada gelitaankeediina inaga u horeynaynaa oo ummadihii kale waan kaba horeynaa waa dee fadli ummaddeenu ay leedahayba ummadihii hore inay ka wada khayr badan tahay ilaa agtiisana kaga karaamo badan tahay marka wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bayd ana kula umati uutiyat ilkitaaba min qablina bayda bimacnaa kollay macaani dhowray u timaadaa luqada siay culimmadu soo naqliyaan halkana imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa wuxuu soo naqlinayaa saddex macnuu sheegaya bimacnaa hayr hayro oo wasan hayr lafdigaa hayra ay la wasan tahay lana macno tahay iyadoo macnaa calaaye lakiin calaadu halkan istidraag bay noqonaysaa kayrada kama dheeraansood macnaa laakiin iyadoo min ajri ay toy sababnimo faa'iideynayso waxaana uu leeyahay halkan dhammaanba waa inoo wada saxiixo way wada qabanayaan ay dhici kartaa inay kala dhow yihiin oo macnaha ugu dhow aynu qaadanaynaaba imaka lafdiga inaan macnaa hayro ku fasirano weeye calaadna markaa kama dheeraanayso min ajri oo halkan shaaficiya lagaba soo naqliyeyna inay tahayna iyadna dee kama dheero marka waxa weeye baydan macnaa hayra ana kula umatin hayradana waa istisna hadduu yahay macnaa istisna munqadicun buu noqonaya bimacnaa laakine laakin ana kula umatin ummad kasta bal arrinku taa haba ahaado inagu kuwii u dambeeyey xagga wujuudka aan noqono xagga marka la eego janno iyo qiyaamana kuwa u horeyn doona aan ahaane laakiin ana kula ummatin ummad kasta utiyat waxaa la siiyey alkitaaba kitaabkii min qablina inaga horteen wa de macnaha hayra ana kula ummatin utiyat ilkitaaba min qablina ama calaa ana kula ummatin lakin waa istidraag uman kaba dhigaynaaye waxa weeyaan ana lakin ana kula ummatin ummad kastaaba utiyatu waa la siiyey alkitaaba min qablina hataa min ajri aan idhaahnana arrinkaas sababtii waxaaba weeye iyadooy tahay welibana xagga fadliga markaa maaha dambeyd oo fadligan aan yeelanay ee aan yeelanay ah ummadihi kaleba inaan qiyaamada ka horeynayno aynu uga horeynayno xisaab iyo xashri iyo janno gelitaankeed arrinkaas waxa weeye ama sababtii min ajri ana kula ummatin hidaayadan baa jirto ummad kastaba uutiyat waa la siiyey alkitaaba min qablina way naga horeeyeen oo kitaabkoodii lagu soo dejiyey horteen baa la siiyey outinaahu inagana waa layna siiyey min bacdim iyaga dabadood uma hada alyowm yoomkani waa maalintii jumcaha waa yoomkan jumcuhu aladi katabahu llahu calayna aladi yoomkaasoo katabahu llahu ilaahay farad yeelay calaynaa korkeenna oo uu ku farad yeelay dee cibaadada gaarkeen tukanayniyo bal noocan tacdiimiye ayaamaadka kale uu kaga duwayay cibaadada khaaska iyo shacairta gaarku leeyahy ilaahay inagu laazimiyey waayo jumcada waa farad yowmkan caynkaasa hadaana allahu lahu ilaahay waa inagu hanuuniyey oo wuxuu markii dee ilaahay inoo jideeyey cibaado dhexdiisa aan cibaadaysano ilaahay tii waa inagu sugay waynu aqbalay waanan ku dee markaa fara adeegno uu inagu sugo taasaa ilaahay inagu hanuuniyey iyaguse waa kuwan oo way iyagu taa ka lumeenba waa kuoo ikhtiyaarkoodii iyo doorashadoodii baabay diideen tii ku diideen jumcadii oy ayaamo kala doorteen axaadiis baana inoo dambaysaa mar riwaayaadka xadiiskiiyo xadiis kale iyo fannaasu dadku lana inaga fiihi waa yoomkan dhexdiisa jumcadee maalin cibaado ah tabacun tabac baynoo yihin oo wayna daba socdaan oo way iyaga inaga waxay ina raacsanna daba socdaanuun tabac baynoo yihin oo kuwa ina raacaya weeyo alyahuudu ciidulyahuudi yahuud ciideedu ama yoomkay weyneynayeeni hadan berri buu ahaaday waa maalinta sabtida wاnasaara wa ciidnasaara nasaaro ciideeduna bacda gadin berri dabadeed oo waa saa dambe oo xadi ayuu yahay oo saasay tabac bay noo yihin oo maalinteeni jumcada ayaa ka horeysa maalmahoodii iyagoo iyagu weliba yoomkana malaa markii hore laba faray laakiin iyagu ka lumay yoomkii oo aan ku sugnaanin aqbalin markaa kaba lumo ayaamo kale iyagu ijtihaadkood iyo ikhtiyaarkood kulaba yimi marka maalinta iyagu weyneynayaan yahuudna waa maalin dee waaba berri oo waa sabtidii nasaari maalintay weyneynayaanna waa markaa bacda qadin oo waaba maalinta dee maalinta kasii dambayso oo xaddi wey bal xadiidka duruqdiisu way noo socon doontaa laftigan bayda horta macaanidiisu waa taan soo sheegnay oo imika halkana haddaan bimacnaa hayra ka dhigna cala haddaan ka dhignana waa islaamo miduno bimacnaa laakiin iyo istidraak ahaan baan ama istisna ahaan baan hayrada kaba dhiganaynaa oo waa iyadoo dee aynu fadligaasi jiro mee de arrintan ah aan uguba dambeynay ayaa haddana de aan kaba horeynaayo taasna waxay kaba dhalatay ama keenaysaba dee fadligan iyaga maalintan jumcadu ay leedahay inaga ilaahay ina waafajiyo inaguba sugay iyagu si ay kaba lumeen ee saasna maalmahoodii ay weyneynayeen inoogaba dambayso bal markaa welina daruqda xadiisku inoo socon doonaaye laakiin macnaha guud taasba weeye وxadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyاn عن أbي الزناad عن العرج عن أbي هريرةa وبن طاوس عن أbيه عن أbي هريرةa qال أنه qال wuxuu waa xadiiskii horan dariiq kale uu leeyahay سفyاn iبن cuyeyna ayaa xadiidkan sanadkiisa inoogu sugan oo iبن أbي cمر oo sheeka mslimi kaba warinaya haddaba sufyaan baa xadiidka laba dariiq ku warinaya labada dariiq ka hore waa can abi zinaad can ilacrash can abi hurayrata ka labaadna waa sufyaan une sufyaan ba haddana muxuu warinayaa waa can ibni daawusin waa cabdullahi ibnu daawus oo in badan aan soo aragnay can daawusin can abi hurayrata oo markaa anibni daawusin can abi zinaad bay ku cadfan tahay sufyaan baa labada dariiq le abu zinaadna xadiidka waa ka wariyo acraj kasii warinaya acrajna abu hurayra iبن daus cabdالlahi iبn dausna uu kaba wariyey oo aabihii kaba warinaya aabihina abu hurayre kaba warinaya xadiiskuna waa kii hore qala rasu qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم naxnu اlآakhiruuna inagu xagga zamanka marka leegiyo wujuudka kuwii dambeeyey ana ummadii kale waan ka dambaynaa waan ka dambeynayba wanaxnu inagu asaabiquuna yowma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha kuwa horeynaya weeye u horeynayaba marka la eego xisaab iyo xashri iyo bal janno gelitaankeed rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh huwa awalu man yaqracu baab aljanna bal khaazinka jannada odhanaya marka waxaa lay amray axad kaa horeeyaba inaanan kaba furin albaabka jannada ummadiisuna isagay tabac u tahay bal haddaba maalinta qiyaamahana innaga ayaa ah kuwa u horeyn doona xisaabtoodana la hor dhamayn doona sida lafsiba inooguma dambaysa bimilihi waa xadiiskii hore mid laba midoo bayda ana kula ummatin uutiyat ilkitaaba min qablina intaasna waa lafdigii hore inuu xadiidkii hore kuba soo maray ee sufyaan ibnu cuyeyne camr inaaqid uu kaba wariyey camr ibnu moxamed ayaa maanta ibnu abi cumarna mid laba mida ayuunbu kaba wariyey laakiin laba sanad ayuu yeeshay sufyaan ibnu cuyeyna sia inoo su halkaa inooguba sugan وxdثna qتaybة بن سعيid وزhير بن حرب qال xdثna جرير عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرةa qال أنه qال weli waa xadيiثkii hore un waa xadيiث أbو هurayre weeye dee drqdii sheekhyadii mslim iyo sheekhyadoodii iyo kuwaasaa kolba dad cusub inoo soo kordhayaan xagga dadkana waa dadkaynu in badan soo arki jirno jrيirna waa ina عبدالحميد الضب acmashna waa sulayman ibnu mehraan abu saalixna waa dakawankii aan habeenka dhoweynba soo haynay qaala markaa wuxuu ihi abu hurayra qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam naxnu alakhiruuna alwaluuna ywma alqiyaamati manaa naxnu inagu alakhiruun horta kuwa dambeeyaan nahay oo xagga zamanka iyo wujuudka dadkii kale waan ka dambeynayba ummaddeennana ummad ka dambeynaysaa ma jirto saa daraaddeed bay shareecadeena shareeco la nasakhayo aanay ahaynay daa'imaysaa ilaa inta takliif jirto ama dad ilaah garanayo ilaahay caabudaya ay jiraan shareecadii lagu dhaqmayo tan bay noqon ama ay tay dee in la raaca ay waajibka tahay alwaluuna horeeyeyna ama horeynayo weeye yowma alqiyaamati oo aakhiriinna waa xaggii zamanka innagaana horeyna sida laftiga hore asaabiquuna bedelkeed weeye maalinta qiyaamaha xagga horeynta maalinta qiyaamahana waa tan marka hore soo sheegnay xadiidkana qayba waa tan oo wanaxnu inagaana ah awalu man waa cid kuwa ugu horeeya yadkhulu ljannata dadka jannada gelaya kuwa ugu horeeya ummadda maxamediyada ah ayaa noqonaysa ummadaha kalena tabac bay inoo noqon ee siraadkana cid ka gudubto ummadda u horeynayso nebigooda horkacayo calayhi الsalaatu wasalaam bayda anahum uto bayda laakina anahum ummadaha iyadoo dee fadligaas ujeedadu aynu saabiqiintan ama aakhiriintan nahay waa bal fadliga kale waxyaalahaynu kuba mudanay baabay tani kaba mid noqonaysaaye in istisna halkana dee ammaantaa hore inooguma sugnayd inaynu alwaluuna yowma alqiyaama ama asaabiquuna wax laga soo reebayo oo taasoo kale maatay odhanayeen xagga balaaqada oo kale taakiidulmadxi bima yushbihu dam manaa ammaantii oo lagu adkeeyo wax imaka waxa weeye shabahaya u eg dembisi wa waay laga soo reebay lakin tii hore adkeyntay sida halkan kale taakiid dembi bima yushbihu lmadxana ay u jirto oo kale walaa cayba fihim gayra ana suyuufahum bihina fululu min qira min qiraacilkatayo manaa qoladaa ceeb ku sugani ma jirto oon ahayn seefahoodu inay fongoro iyo dee jajab ay yeesheen kataaibta iyo ciidamada ay la dhacayaan ay la dagaalamayaan daraaddeed dee taasna amaan iyo shajaacay u ahayde ma aha waa taakiid ulmadxi bima yushbihu dami markaa baydna macnahaasay jirta waxaana jirta dee axaadiista wata bayd aynooguba timi dee waxyaala aan asal lahayn laakiin rasuulkii ilaahay loo tiiriyey oo mawduuco dee xadiisaana kutubta naxwada oo kale iyo kutubta balaaqadaba ama balaaqadu badiica markay halkaa ka hadlayaan kutubta naxwadna kollay markaasi iyadna waabay timaadaa ee laga yaabaa kutubta kalena barhkood inay u yimaadaan meelo kalena laguba arko ah in rasuulka ilaahay loo tiiriyey ana afsaxu man nadaqa bidaadi ayr bayda anii min qurayshi anaa cid ku hadasha xarafka daad oo carab un dee ku sugan aniga ugu fasaaxo badan oo markaa baydadanna waa halkan waa macnihii un taas lakiin waxaan leenahay bal taas in kutub ulbalaaqa iyo kutubta naxwad iyo kutub kaleba rasuulka ilaahi iyo afkaha loogu tiiriye rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ma odhana wax mawduuca weeye waa mawduucba macnuhu walow halkan iyo jaanibka iyo halkaasna marka ay ka hadlayaan taakidulmadxi bima yushbu dam ama taakiddam bima yushbu lmadxay ayay misaal ahaan usoo qaataan dee kutubta balaaqada naxwadno kolley ibnumalik iyo keyrkiiba meelo way soo qaataan bal waxaan leenahay lafdigaasi waa tan bayda axaadiiskiya macnaha inoogu soo arortay lakin halkaa ana afsaxu man nadaqa bidaad bayda ani min quraish oo taasi waxa weyan rasuulka ilaahi ma odhan salawaat ullahi wasalaamu aleyh mawduuc weeye ama asal ma laha wanaxnu awal man yadkul bayda anahum iyagu waa nimanka inaga inaga horeeyey utu waa la siiyey alkitaaba min qablina inaga horteen wautinaahu inagana waa layna siiyey min bacdim iyaga dabadood baa layna siiyey oo iyaga xagga kitaab ahaan iyo inoogaba horeeyey iyo dee wujuud ahaanba laakiin fakhtalafuu way iskhilaafeenoo marka la eego yoomkii la faray ee iyagu inay bal yoomkaa cibaado gaara laba yimaadaan oy weyneeyaan oo ciidooda toddobaadkeeda uu noqdayo taas ayay iyaga isku khilaafeen oo macnaa ama ijtihaadkoodii haba noqoto iyadoo yoom la yidhi yoom ayaamaha kaa mida ka dhigta maalin ciideed oo cibaadaysataan ikhtiyaarkoodna ka noqday daahirka axaadiisna waa yoomka naftiisa in laba faray jumcadii laba faray ee laakiin iyagu waxyaalo kale ay laba yimaadeen oo yahuudna ay sabti dooratay waa hallowgoodii ay ka hallaabeen maalintii ay kaba lumeen oo de waa khilaafkii ay laba yimaadeen ay yidhaaheenba waa maalin aan khalqi iyo waxbaba dhicin ama iyagu siday sheegteen camalkii ilaahay dhameeyuu faaruqay oo maalintaasaa maalin nasasho iyo maalin cibaado ku habboon axad iyagu nasaarana waa maalintii khalqiga la bilaabay bal siday yidhaaheen oo axad iyo markaasoo taasaa kuma habboon iyo waxyaalo iyagu adigu waa ijtihaad ay ku khaba-een oo yoomkii haddii loo dee inta la yidhi yoom iyo dinku doortadsan ay doorteen iyo daahirka axaadiisan oo keenaya waaba loo cayinay jumcadii baaba la faray laakiin way ka lumeen oo may aqbalin may qaadan inagu se markii laynagu farad yeelay yoomkan laynoo jideeyey sidiisii baan u aqbalo ilaahay waa inagu hanuniyo waa inagu sugay taasna waxaa kaba dhashay maalmahoodii ay weyneynayeen inay maalinteedna daba socda ama tabac ay u yihiin ay kaba dambeeyaan taas inaguna saasaan ah qiyaamadana ugaba horeyn doonaan fakhtalafuu fahadaana allahu ilaahay baa inagu hanuuniyo uu inagu sugay weeye in markii laynoo jideeyey aynu aqbalo cibaadaysano oo wixii laynoo jideeyey aan aqbalo lima اkhtalafuu fihi waxay isku khilaafeena min alxaq ayaa ilaahay inagu hanuuniyey fahada kani waaba yoomkan jumcadu yowmuhum aladi اkhtalafuu fi waa yoomkoodii ay iskuba khilaafeen oo inta loo jideeyey laba faray ayay iyagu bal masalan dee ay lumeen oo ay markaasi dooneenba maalin kale in loogu bedelo ama ay maalin kale kuba bedesheen iyadoo dee taasna dalaal iyo hallow ay ahaydba in fahada yowm ladi اkhtalafuu fiih marka waa yoomkoodii ay iskuba khilaafeen oo hadaana allahu lahu ilaahay baa inagu hanuuniyey qala yowm اljumcati o macnaha tan imika fahada yowmhm ladi اkhtalafuu fiih waa maalintan jumcada waxaa loo jeedaa falyowm falyowma lana ama falyowm yoomkan maalinta jumcadu lana inagu inoo sugnaado inagu ciideena yahay inagaana aqbalay ilaahayna inagu hanuuniyey inaguna sugayba wagadan berina lilyahuudi yahuud bay u sugnaatay oo macnaa waxa weeye iyadu berina ciid ahaan iyo weyneyn ahaan yahuud baa weyneyso waa maalintii sabtida wa bacda gadin berri dabadeedna lilnasaara nasaaray u sugnaatay oo waxa weeye iyagu de walow daahirka xadiisku in maalintan jumcada lagu farad yeelay bay hadi iyagana laakiin way diideen may aqbalin way isku khilaafeen ra'yigoodii faasidkaabay wax kale kulaba yimaadeen oy maalmo kala doorteen taasna waa dalaalkoodii iyo halowgoodii inagu laakiin maalintii laynagu farad yeelay laynoo jideeyey un baan aqbalay ku sugnaano aynu cibaadaysano dee inagu taasaan fadli iyo karaamoba iyadana aan kuba mudanay kolle qaadiciyaadiya waxay kaba dhigaan si w maalin aan loo magacaabin la yidhi maalin toddobaadkii kamida cibaadadiina iyo tacdiimkeedaba laba kaalay oo ijtihaadkoodii lagu daayo iyagu markaa ay midna sabtida doorteen ama axad laakiin lafdigan ah fahadaa yowmuhum aladi اkhtalafuu fiihi wuxuu keenayaa in maalintiiba loo cayinay laakiin iyagu ay dee khilaafkoodii iyo cinaadkoodii maalmo kale ay ku doorteen oy maalmo kale una ay yidhaaheen mee kuwan aan qaadanaynaa taasna ay dee lumin ay lumeen oo la haleeye ay noqotay inaga se laynaguba sugay bal kolley lafdigan wa qadan yahuud iska waa caadiya laakiin tii hore alyahuudu qadan wanasaara bacda qadin kolley laqbadaydii horean kuba soo laqbeeyo waa se eedo waxaan ka dhigay ciid ulyahuudi qadan sababtuna dee waxa weeyaan markay darfu samaan noqoto mukhbaru canhuga ama waxa uu darfu samaan khabar u dhaca macaani buu noqdaaye laakiin wax jusa asay kaba cabireen ma noqodo saasaan u qadarayna waana sida nawayi maka halkan sooba qaadayo ujeedadu darfu zamaanku khabar kaba noqdo shay jusaah oo imaka waxa weeyaan waaba dee alintihaa ama intihaa lacmaali gadan waaba la odran laakiin waxa weeye haddii la yidhaaho imaka de alyahuudu gadan yahuudu waa beri tiimo noqonayse laakiin maxaan qadaraynaa mudaafaad iskaba qadaran waa halka hore halkan uma baahnin dambe halkan horeno halkaasna sian soo qadaro ciidulyahuudi waa yahuud ciideedu marka iyo maalinta ciidoodu eeqadan berri bay ahaatay wanasaara bada qad nasaara bacda qadin bay nasaaradu haatay ma mudaafaan qadaranaynaayo waciid nasaara bacda qadin lakin halkan dambe qadan lilyahuudi berri yahuud bay usugnaatay iyada taasi ishkaal ma jiro ama wax uma baahnin taqdiir وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال أخbarna معmr عan hmam بni mنbهi أخي whb بni mنbهi qال hda ma xadثna abu هurayرaةa عan محamdi رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم qaala abu هurayra wuxuu yihi qala rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم bal hmam بn mنbه de waana dhawaana waan soo aragnayba waanaynu hore usoo aragnay bal صaحiifo shahiir uu leeyahay oo axaadiis boqol iyo afartameeye ah uu abu hurayre kaga wariyay ay ku wada qoran tahay imaam axmedna uu meel kusoo wada arooriyo bukhaariyo muslimna saxiifadii may soo dhammayne axaadiis badan oo isku waafaqsan yihiin oo saxiifada kaba mid ahaydna waa jiraa axaadiis ay kala leeyihinna way jiraan majmuuco dhan oo axaadiisa kaba mid oo afartan ka badan oona sooba naqlin oo labada kitaab ku sugnaydna way jiraan waana axaadiis isku sanadun ahayd oo taasna ee labada sheekh marka horebana ismanaanay laazimin kamanaanay dhicin inay yidhaahaan xadiidkii صaxiixa guud ahaan waan wada sheegaynaa macnaa waxay islaazimiyeen wuxuu ahaa uun inay xadiidka صaxiixa uun wariyaan ay kutubtooda ku wariyaane صaxiixaan dhammaynaynaa may lahayn oo dee taasina صaxiifadana adiladeeda bay kaba mid tahay oo iyaday axaadiisu isku sanad ahayd ayay qeybna wariyeen qaybna ay kaba tegeen waana axaadiثa laakiin maxaa jirtay marar waxoogaa ayaynu soo aragnay kuwana way inoo dambeeyaan cibaaraan soo arkaynay waayo muslim waa dariiqa uu ku wariya horta صaxiifada wixii kusugnayd o dhan waa dariiqan de moxamed ibn raafic an cabdirazaq abarm an hamaam akhi ibn tani waa iska idaaxun akhi wahb ibn mnabihayn oguma jira marka hada ma xadaثana abu hurayra kaba cabira lakiin maxaan soo arki jirnay intii hore o dhan hada ma xadaثna abu hurayraةa can mحamedi rasul wadakara axaadiiثa minha waqala rasuul الlahi salى الlahu alيه slm cibaaradaasaan kusoayna caawa horteed macnaa abu hurayra markaa waa wixii uu noo waramo rasuulka ilaahi nooga waramay markaasaa muxuu odhanayay markaasu axaadiis buu sheegay axaadiisii waxa kaba mid ahay taa caawa lakin ma odhan sababta waxa weeyaan axaadiisa horeynu soo horo aynu soo marnay oo dhan iyo kuwa inoo dambeeya kitaabka kuba imanaya xadiidkii koobaad may ahayn xadiidkaa koobaad wax ka dambeeyay ahaayeen waxaana iska jirta xagga musطalax oo kale hadduu dee axaadiis isku sanada aada warinayso bal haddaad sanadkii hore intaad sheegtay aada isku cadafto ishkaal ma jiro ee waxaad doontay xadiidkii koobaad xadiid aan ahayn oo kuwii dhexdayna kuwa dhexda way ku cadfanaayeen oo wabihi un baa la odhanayay sanadkii hore wabihi wabihi un baaba la raacin oo kii horea lagu cadfayay markaa sanadku lamay socon intaad sanadkii soo qaadato xadiid aan kii hore ahayn ee sanadku la socday inaad soo goosato maxaa dee taasa waa jaa-is oo dhibaata ma jirto laakiin muslim de waa ixtiyaadkiisii oo markuu xadiidku aanu kii koobaad noqon axaadiisii kale u ahaa ayuu cibaaradan isticmaalayay wadakara axaadiisa minha markaasuu xadiidku doonayana soo qaadayay caawa muxuu taa u odhan waayey xadiidkan aanayna naxnu alaakhiruna asaabiquna yowma alqiyama xadiidkii koobaad ee saxiifada xadiidkii koobaad ee saxiifada wey laakiin bukhaarisan horeba usoo sheegnay daabit ama mudarida ma laha kol kol wuxuu soo naqliyaa dhowr meeloodna way kaba dhacday intuu sanadkii markuu soo dhigto xadiidkan uu inta soo naqliyo naxnu alaakhiruna asaabiquna yowma alqiyaama markaasuu xadiidkii kale baabkaas ahaa ayuu ku cadfaayo dee tay kol kol dee ishkaal dadka ay ku yimaadaan naxnu alaakhiruna asaabiquna yowma alqiyaama tarjamada munaasabadu la leeyahay maxay tahay sababtuna wax kala maaha waa xadiidkii koobaad ee sanadka saxiifada kuma sugnaayo markaasuu kii uu doonaya baabka u munaasibkaa kani laakiin saxiifada kol kolna uu iskaba daayaayo xadiidku doonaya inbuu toosu soo qaataa bukhaari oo isagu markaa ma aha dariiq dee mudarid oo raacay lakin muslim min awal kitaab ila akhiri waa dariiq uu ilaaliyay hada ma dakara wadakara axaadiisa minha halkan laakiin waxay tahay xadiidkii koobaad baan maanta haynaa saa daraaddeed uma u baahan inuu yidhaaho wadakara axaadiisa inuu yidhaaho bal taasi waa mid wahb mnabihna waa nin kale oo ay hamaam walaal ahay oo la arkaa uu kaba weynaa waana ninkii marka la eego akhbaartan israa'iiliyaadkee tafsiir iyo meel kastaba dhex yaacaysa kuba badan aqbaabteedu noqonaya ragga ugu badan ee loo tiriyo isaga iyo kacbulaxbaar iyo waa ragga jaanibkaasoo waayo kutubta horu aqoon aad iyo aad u badan uba lahaayo markaa wahab nabih iyo kacbulaxbaar iyo oo dadka marka la eego akhbaarta israailiyaadke dee kolko markaa ayay iska dhex gashay kolkol tafsiir iyo meel kastaba dhex gashay aqdaabteeda iyo meelaha dadka ugu badane lagaba wariyay hamaam walaalay ahaayeen labadooduba alabnaa weeye waa dadkii asalkoodii hore reer faris ahaa yeman degenaaye dee ka hadhay nimankii reer faris taasba weeye waana bal markaa taabiciintii wuxuu yihi marka abu hurayra can maxamedin rasuul ilahi salى الlahu alay slam qaaladana abu hurayra wuxuu yihi weye qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam naxnu alakhiruuna asaabiquuna ywma alqiyaama bayda anahum waa dadkaa kale inaga horeeyey uutu lkitaaba min qablina wa uutinaahu min bacdihim wa hada waa yowmka jumcadu yowmuhum aladi furida calayhim eeg waa isagaa loo magacaabayba loo cayinay xadiidku taasuu keenaya waa yowmkoodii lagu farad yeelay fakhtalafuu fiih markaasay isku khilaafeen oo yidhah may maalintaas aan say iyagu leeyihiin khalqiba dhicina sabtido hawsh dee hawshii ama camalkii khalqigoo dhami dhammaaday maalintaasaa maalin istiraaxo iyo cibaado malaa mudan ahoo taasaanu qaadanaynaaba dee nasaarana iyaguna maalintii xaggii bidaayada khalqigi iyo waxyaalo fahadaana allahu lahu ilaahay waa inagu hanuuniyo inaga uu inagu sugay weye markii laynoo jideeyey fahum iyagu lanaa inaga fiihi ay fii hada alyawmi waa jumcadan tabacun falyahuudu beri yahuudi gadan waa taan lahaa faciid lyahuudi halkan baan odhanaynaa oo de walaa yakun ismu saman zamani khabar oo ismu saman de khabar kama noqdo on wax jasaahe falyahuud ay faciid lyahuudi gadan wالنasaara waciid الnasaara bacda gad walinaay kolley macnihii guud waan haynaa waana alfaadihii un xataa xadiidka kale isna macnahan unbu ku imanaya walow saxaabi kale inoo warinayo me waa in dariiq kale uu yahay oo duruqdii hore aan ahayn saxaabigu waa isagii une laakiin saxaabi kalea kusoo biiraya وxdثna أbو كرayb وواsل بن عبد الأعلى qالa xdثna بن فضyل عن أbي مالك الأشhتعي عن أbي xازm عن أbي هريرةa وعن ربعي بن حراaش عن حdayفة qاaلa xagga sندka in yar labada شheekhe mسلم buu qاala leeyahay واsل iyo أbو كرayb oo iبن فضyل bay ka wada mqleen iبن فضyلna in badan baan soo aragna waa محamed iبن فضyل wuxuu kaba warinaya nin taaبiعo أbي مالك الأشhتعي la ydhaaho kitaabka bilowyadiisii waynu kusoo maray waxaa la arkaa meelo kalena ha waynu soo maray qunuutiya waxyaalo waynu kuba soo marro waa nin taabiciya kunyadiisan aada loogu yaqaano magaciisana waa lagu yaqaanaayo sacd ibnu daariq baa la yidhaha bal hadhow tasmiyadiisuba way noo iman doontaa abi xaasimka ka warinayana waa ninkii salmaan alashtaci ba weeyaan oo abu xaasim abu xaasim kalaaba caawa xataa inooguba sugan labadooduba waa taabiciinta lakiin ninkan baa kaa kaba weyn horena in badan waan usoo ama waan marro waan soo aragnay dariiq labaad baa jirto wacan rabciye macnuhu waxa weeyaan abu malik alashjaci sacd ibnu daariq ayaa xadiidkan wuxuu ka wariyey can abi xaazim can abi hurayrata iyo can rabciy bni xiraash can xudayfata laba saxaabi weeye labada saxaabi ba xadiidkoodii abu malik baa inoo warinaya midna abu hurayre xadiidkiisa abu xaazim buu kaba warinayaa xadiidka xudayfana nin taabiciyo weynaa caabidna aha mukhadrab ahaa bal dee waqtigii rasuulka nin room buu ahaaye rabciyo ibnu xiraash oo xudayfe xadiidka kaba warinaya xudayfat bn lyamaan saaxibu siri rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam ayaa uu ka labaadna ka wariyay qaalana waa labada saxaabi oo waxay labada saxaabi yidhaaheen qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam adl allahu ilaahay waa haleeyay can iljumucati maalintan jumcada iyo cibaadaysigeeda man kaana qablana dadkii inaga inaga horeeyey fakana lilyahuudi yahuud waxa usugnaa yowmu sabti maalintaas sabti oo dee maalintooda ay weyneeyaanba ah wa kana linasaara nasaara waxa iyagu dee hawl dhammaanteed waabay wada joojiyaan iyagu oo de waa kaas wa kana linasaara yowmu laxad waa maalintan ay kaniisadaba tagaanba dee nasaarana maalinta axadda ayaa usugnaatay dee cudladooda iyo fasaxooda ah holo dee dalal islaama ama dadkooda dee ay islaamiyaan diinba lagu maamulin oo ilaa waqtiyadeednan dee axad ay u tahay maalinta la fadhiisto jumcada la shaqeeya way jiraan oo dee dalkan maqribka mooyi dee tunis imika markii dawladdii hore dhacday imika in la bedeliyo kale lakiin waa siay tunis ahayd oo ay maroc ama maqrib ay tahay oo taasoo dalkaas dee aadna ugu dhadhawaa iyaga waa tan weli de inaga waynay waa tan markii dambe calanka dabadeed ba waxoogaa yar dabadeed la bedelo markii hore xaddaa la fadhihi jira xataa inta yarade hore ayaamihii hore iyo waa taas dariiqa lagu yar socday lakiin iyagu waa si un dee isticmaalku kaba tegay waa dee maalin nasaare weeye inaga maalinteenu maalin jumcay tahay wakana linasaara yawm laxad fajaء allahu bina ilaahay baa inala yimi o ina keenay o de waa kano waan kaba dambeynay xagga abuurkii iyo imaatankii fahadaana allahu ilaahay waa ina hanuuniyey liyowmi اljumucati maalintii jumcada ayuu inagu hanuuniyey fajacala aljumucata wالsabta walaxad inaga maalintii jumcadu inagu hanuuniyey iyagu hadday ilaahay kaba hadleeye ama ay lumeenba oo ay iskhilaafeen iyadoo hadda maalka maalinta looba jideeyey marka maxay tartiibtii noqotay marka la eego usbuuca sharciga maalintii ugu horreysay waaba jumcadii jumcadii sabtidii axadii ayay arrinta noqoto jumcada horey sabtidii baa ku xigta axadii baa ku xigta oo labadii cishee kale iyagu yahuudiya nasaare kale lahaayeenba wakadalika sa marka la eego ciidoodu iyo ayaamihii dee marka la eego ayaamahan ay la weyneeyaaba ay weyneeyaanba tabac ay maalinteena jumcada ugu yihiin ayay hum iyaguna tabacun lana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana tabacay noqonayaan oo inaga uga horeynayna xashri iyo xisaab iyo janno gelitaankeedba marka naxnu inagu alakhiruuna kuwii dambeeyaan nahay min ahli dunya xagga la eego wujuudka walawaluuna horeynayana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha almaqdiyu lahum la xukumayo wey waata alayn waa xashrigii iyo xisaabtii iyo umuurihii weeye horeyntan iyo iyo janno gelitaankeed oo dee xisaabta dabadeedba ahe almaqdiyu lahum weeye iyaga dhexdooda ama iyaga loo xisaabayo oo xisaabtoodii la taam yeelayo waxna loo kala goynayo marka xukunkood iyo xisaabtoodu dhamaato haddee jannadii loo fasaxaya dadkii kalena way kaba dambeeyaan almaqdiyu lahum qabla alkhalaa'iqi khalaa'iqda kala hortood wa fii riwaayati waasilin almaqdiyu baynahum wuxuu leeyahay imaamu n muslim raximah llahu tacaala labadiisii sheekh abu qurayb iyo wasil ibn cabdilacla oo xadiidkan uu ka wada wariyo iyaguna sheekh keliya wada lahaa ayaa cibaaray ku kala dunaayeen riwaayada ab abaa qurayb maxay ahaydba almaqdiyu lahum waa lahumta qabla alkhalaa'iqi riwaayada waasilna muxuu noqday almaqdiyu baynahum qabla alkhalaa'iq oo lahum iyo baynahum waana isla dee macnun bay inoo wada keenayaan halkan oo baynahum baan lahum taa horeba kuma fasirnay intaa yar bay ku kala dunaayeen lahum iyo baynahum dee shakuna ixtiyaadkiisii iyo waraciisii jaanibkan badnaa iyo alfaada siduu u dhowreeyey ayuu cibaaraadkii sheekhadiisii noo soo noqliyeen xadaثna abu quraybi qaala aخbarana بn abi zaa'dةa can sacd bni dariqi qaala xadaثanii ribciy bnu xiraashi can xudayfata qaala anahu qaal xadiidku waa kii hore inaynu kaba soo baxnay lakiin dariiqii abu hurayra meesha uu kaba baxay waa marka la eego un xudayfe xadiidkiisii sacd ibnu daariqanna waa ninkii abu malik alashtaciya markii hore waa magaciisii waa kan weeye waatan markii horeba inoo sheegaya horena aan usoo maray ibn abi zayduna waa nin siqoo mutqina marar horena aan soo aragnay oo yaxya ibnu zakariya ibn abi zaida waayo abihiba ruwaadu isaba kaba midaya zakariya ibn abi zaida ee waa yaxya kani markaas abu ibn abi zaidu waa aabihii oo imika ibn abi zaidu awowgiibu markaas dee ayoo loo nisbeeyay noqonaysaa أخبرنا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هudيna إلى الجمعة inaga waa laynagu hanuuniyey maalinta جuمcaha ilah baana fadliga iyo mahadaa leh وأضل الlahu ilaahay waa haleeyey canha جuمcada man kana qablanayo waa kuwa isku khilaafay markii loo jideeyey ee maalmo kala doortay fadakara wuxuu sheegay بmaعنى xadيiث بن فضayl oo eeg markii hore abu qurayba sanadka uu inoogu sugnaaye moxamed ibnu fudayl buu ka warinaya abu qurayb waasilna waa la socday maanta abu quraybkii waa sheekii muslimun ee dariiq kale uu yeesho ibn abi zaa'ida marka ibn abi zaa'ida inay abu malik alashacina way ka wada wariyeenoo ibnu fudayl iyo ibn abi zaa'ida way siman yihiin oo abu malik ama sacd ibnu daariq bay xadiidkii kaba warinayaan haddaba ibn abi zaa'ida riwaayadiisa xadiidkii ibnu fudaylinu kaba soo baxnay buu lafti hadduu kaga dunaana la macno ahaa buu leeyahy inta yare hore cibaaradaa horena hudina ilى اljumuca iyo waadlah lahu canha man kana qablana dee macnahaan halkii hore inoogu sugnayd lakin lafti ahaan inoogu sugnayna waaba kan isaga halkan inoo soo dhigtay inta kalena ba xadiidkii hore un ayuun buu laba mid yahay kolley macna xadiidku waa daahir bay la tahy baabu fadli taajiri ywma اljumucati tahjiirkii ama tabkiirkii hore utagii hore loo tegayey jumcada fadliga uu leeyahay buu baabkiisii yahay yowma aljumaca manaa ujeedadu caddayn la cadaynayu u baabaysan yahay bal atahjiir oon halkan ku fasirayna atabkiir waa in hore loo tago oo jumcadii hore loo tago bal fadliga ay leedahay horena waa ta aan fadligaa usoo maray ee waa xadiid kale un oo kii hore la macno noqonaya laakiin aan kii hore ahayn baa inoogu sugan bal taas buu baabkeedii yahay laftiga tahjiirna horta imaka halkan atabkiir baan tarjamada kuba fasiranaynaa bal waxa marka dambena macno labaad waan eegi doonaa insha allahu وxdثnي أbو الطاhر وxrmلة وعمر بن سwاد العاmري qال أbو الطاhر xdثnا وqال الآkخران أخبرnا بن وهب sddexan شheekee mسلم oo iyaguna kitaabka kusoo noqnoqda reer mصr ba ah saddexdooduba waxay xadيidka ka wada wariyeen iبن وهb sa mسلم uga wada wariyey welibana cباaradu kaba cabire mسلم xdثnا iyo xdثnي iyo xdثnaa waa la kala soocaaye midba de yaanay maaha meel inay wada fadhiyeen mid kastaba gaar ahaantiisa ibuu keligii kaba maqlay sa dee haddaan eegno cibaaradan ise ay keenayso walow istixsaan untaasi ay tay laazim aanay ahayn laakiin maxay ku kala duwan yihiin oo sheekhu ku kala yar soocaya cibaaradoodii ama taxamulkoodana tilmaamaysay oo abuطaahir isagu wuxuu yihi xadahanaa ibnu wahbin labada kale maxay yidhaaheen akbarana bnu wahbin waa intaas ee laakiin sheekh keliya wada leeyihi qaala akbaranii yunus oo cabdullahi bnu wahbina muxuu ka warinaya xadiidka yunus alcayli can ibni shaadin qaala akbaranii abu cabdillaahi alagaru anahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam bal ibnu shaabna maanta xadiidka isagoo abu hurayra hadduu dee saxaabada qaarkood anas iyo qolooyin kaleba sida sahal iyo laba kulme abu hurayre ma soo gaadhin waa sidun ba had iyo goor udhaxaysa maanta ninku ka warinaya horeynu laakiin usoo marray abu cabdillaahi nin la yidhaha algar waa laqabkiisii magaciisa salmaan baa la yidhaahaa waa nin dee malaha reer madiinaha walo la yidhaha sbihania buu markii dambe degay waana nin siqo oo taabiciyaynu hore usoo marray abu cabdillaahi algar salmaan baa la yidhahay ninkaas baa xadiidka aba hurayre kaba maqlay oo wuxuu yihi anahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam idaa kaana ywma اljumucati marka uu ahaado maalinta jumcadu kanada taamaan kaba dhiganaynaa waxba markaa khabar uma baahnin dee inoo qadaraniyo waxyaale ama aan qadarano oo waa idaa kaana idaa wujida ywma اljumucati marka la hela ama uu sugnaado maalinta jumcadu marka yawmuna faacilkeedii un bay noqon bo ismigeedii waxba kama cabirayn oo wakaano taabma ah khabarna uma baahnin haddaba maalinta marka uu sugnaado galo ahaado marka uu la helo maalinta jumcadu kana calaa kuli baabin albaab kasta waxaa ku sugnaanaya oo min abwaabi lmasjidi masjidkaa dee jumcada lagu tukanaya kelimadiisa kaba mid ah malaa'ikatu malaa'ig yktubuuna alwala falwala yaktubuuna qoraya alawala ka hore waa awala daakil oo kale falawala waa tartiib oo sida loo kala horeeyo macnaha malaa'igtu wakti horey fadhiisanayaan jumcadiina waktiyadii hore loo tegi jiray kolkol baaba subaxda dee salaada subax dabadeed dadka qaarkood ay u diyaar garoobi jireen inay tegi jireen bal markaan eegno yowm ljumucana yowmna asharci yowmka sharcigiina wuxuu ka bilaamaaba duluuc lfajri haddaan eegno yowmka curfigii de waxaaba la arkaa in la yidhaha duluucu shamsi buu kaba bilaabmaya ee waa maalinta jumcadu markay ahaato weeye gasho maalintii jumcadu malaa'ig ba albaabadii fadhiisanaysa malaa'igtana xafadadii maaha dadka camalkooda qoraysa oo malaa'ig kale oo dee suxufsanu aragna sidata qalimay sidata ay wax ku qorayaan riwaaya waxay kuba timiba dee suxuf iyaguna nuur iyo aqlaam nuuray wataan adigu calaa kulli xaalin suxuf iyo aqlaamba way wataan albaabadiina way fadhiyaan mana aha malaa'igtii gaarka ahayd ee ruux kastaba camalkiisa qoraysay maaha waa kuwo shaqadooda iyo wadiifadoodu tan ay kaba mid tahay faida markaa saasay miyay qorayaana sida loosoo kala horeeyo ruuxa soo galay haddana kii ku xigay dee kii koobaad ilaa kii boqolaad kii kumaad adigu si unbay uqorayaan tartiibtii loo kala horeeyey waayo dee fadli baa lagu kala horeeya nima ninka uu ka horeeyana uu ka fadli badnaanaya xaggii jumcada xuduurkeeda iyo ajriga iyo uu helaya ayaa ka badan san horena usoo maray halkana inooguba sugan marka wuxuu yihi faida jalasa alimaamu imaamku markuu fadhiisto imaamku waa marka uu fadhiisto dee masjidkii waa memberka markuu ku fadhiisto weeye oo de waktiyada horena ama dee sidii ay ahaydna ruuxu inuu markaa imaamku waktigaasun soo galo mimberka uun toos u fadhiisto taas baabay toos u fuula ayay ahaydba haddii uu dee xataa hore u yimaado iska sii fadhiyada markaa arrinkani maaha fadhiga imaamku iska fadhiisto n weli membarkii fuulini ma bedelayo wadcigoodii iyo dadkii inay qoriyaan taas ma bedeleyso waa dee siday ahayd imaamku waayo lafti baa inoo soo socda kharaj alimaamuna inoo soo socda waanan jamcin doonaa hadii ala idhahay imaamku markaa uu mimbarka ku fadhiisto weeye de khudbadii ay bilaabmayso dabow way laabayaan duubayaan asuxufa waraaqihi ay dadki ku qoriyeen khalaas way isku laabayaan wajaabo way imanayaan yastamicuuna dikra iyagoo khudbadan iyo dikriga dhegaysanayao mimbarkay kusoo ag ururayaan baalkii way kasoo kacayaan kadimadii adugu way imanayaan iyagoo dhegaysanayaba khudbadii ama dikrigii marka wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh wamathalu lmuhajiri waa ruuxa hore u imanaya mubakirka taajirkii baan weli ku jirnay dee laftiga waa ti ala bal macnihii hore weli ku wadaya kaysaw mubakirka hore u imanaya ama sidayn hore usoo marnay xadiidkii hore jumcada intan kusoo jirno saacadda koobaad imanaya masalkiisu ka mathali ladii kii oo kale weeye yuhdii taqarub iyo ilaahay si ugu dhowaado la baxayo sadaqaysan hadiyeynaya albanadata neefgeela oo wuxuu la mid yahay kaa hore u yimid saacaddii koobaad ba yimid sia xadiidkii hore inoogu fasirana axaadiis way isu keen fasiraysaaye nin neefkeela sadaqo ula baxay iyo taqaruban ila llahi buu la mid noqonaya oo ajrigii iyo sadaqadii ama sawaabkii halkaa laga helayo mid lamidaa loo qoraya hadda way dheer tahayna jumcadii iyo salaadii uu tukaday iyo camalkii kaleu la yimid taas maaha waa tabkiirka wixii uu ku helay iyo horeimaatinka uma kaladi haddana kii ku xigay waa saacaddii labaadba ki yimid sian hore usoo maray kaladi kii oo kale uu noqonaya xagga fadliga iyo sawaabka uu helayo yahdii baqara yuhdii baqarata neef lo ah la baxay marka albadanadu sida habe xadiidka hore kuwa soo sharxnay maka waa neefkii geel ahon kolkol baqaradaba ha lagu idlaaqeen neef lo ah ama libi ha noqdo ama saxa ba noqdo baqara imaka halkan taadu lil waxdah un weeye maha litaniise waa neef lo ah sadaqa ula baxay badanadna waa saas oo kale uma kaladi yuhdi lkabsha haddana ka ku xiga saacaddii saddexaad yimi wuxuu la mid yahay nin wan saynu soo marnay weliba kabshan aqran adigu sadaqa ula baxay wan weyn uma kaladi yuhdi dajaajat haddana kii saacaddii afraad ba yimi ama kuba xigay wuxuu la mid noqonayaa kuruu xadyi iyo sadaqa ula baxay addajaajata waa xaba digaaga uma kaladi yuhdi lbaydata haddana waa kii dee saacaddiiba dambe yimi shanaad yimi waxaabuu la mid noqonayaa nin xabad beeda sadaqaysay oo kale dee xabad beeda iyo neefkeelina waxa udhaxeeya fadli aad iyo aad u weyn xabad beeda ood sadaqaysato iyo neefkeela ama sacdan aad sadaqaysato dee wax isu dhow maaha malaa dee muqaaran iyo munaasabo ay iskuba yeelan aad bay adigu tafaaguin ba uba dhexeeye kaasuu la mid noqonaya marka fadligan maxaa lagu mudanaya sayn hore usoo maray tabkiirkii tabkiirkii walow dee xadiidkaa hore aynu kusoo aragnay ruuxa hadduu maydho oo saacadda hore taga halkan way kaba maqantay kii hore wixii inoogu sugnaa halkan waan usoo rarayna waan isku qaydaynaa mudlaqa iyo muqayadkaasoo macnaha waa dee marka ruuxu aadaabtii kalena ilaaliye ee uu soo maydhay maydhigii maalintan la jideeyey aynu kusoo marray inuu aada uba adag yahay dee axaadiista qaarkoodna laftigoodu waajibba uu ahaa laftigoodu inuu waajib yahay baltaa dee wixii kuba sugnaayo hore waynu usoo aragnaybe ruuxii taa laba yimi ee deetana hore u tegey ayaa fadligan iyo ajrigan yeelanaya xadaثna yaحya بن yaحya cmr الnaqd عan سfyaan عan الزhriي عan سacيidi عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم bmثlه ujeedadu waa xadiidkii imaka hore aynu kaba soo baxnay un bal aan eegna un ibnu shihaab iyo in markaa ibnu shihaab markii horena waa laga wariyey imakana waa zuhri oo waatan marka hore yunus اlayli baa ka wariyey imakana sufyaan ibnu cuyeyne un laakiin markii hore abu cabdالlahi اlأgr ninkaa taabicigee la yidhaha salmaan ba ibnu shihaab waa nin sheekhyo badan buu ah xaafid buu ah maxaafidkii waktigiisaba weeye ayuu lahaayo kaba wariyey xadiidkaa hore abu hurayre kaba warinayay maantana saciid ibn اlmusayib ayuu xadiidkii kaba warinaya abu hurayre kaba warinaya lafdiguna waa kii hore un bal intaan xadiidka kaba bixin lafdigan atahjiir iyo almuhajir ee waa taa waxaan kuba fasirnay in halkan qaradka looga jeeda atahjiir inuu atabkiir yahay in hore loo yimaado taas ba ay tahay waxaa kaloo kolkol dee lafdigan atahjiir iyadoo uu ka laga qaadanayo alhaajira waktigan cadceedu ay kululaato ayaaba haajira la yidhaahaaba oo atahjiir markaas qoladii aynu soo maray sida maliki oo kale oo isagu qabiiba saacaddan koobaad ilaa saacaddan shanaad inay saacad latiif oo cinda zawaal ay tahay markaa waktigiiba gelayo ay tahay iyagu markaa halkan mala daliiladoodii baabu noqonayaayo tahjiirkii bay kuma fasirayaan oo waktigaa cadceedu aada u kululaato ama dee zawaalba la gaadho waktigaa zawaal waa waktiyo aada isugu dhowdhowmay markaa noqon oo isdaba socdo wala fadligan la keleelaya aada u kala fog yahay haddana iyaga dee wakti weyni uma dhaxaynayo oo salaaddii jumcadina horaa loo tukanaya bal markaa waana inoo dambaysaa xagga waktigeedii bal tahjiirkaa taa waa laguma fasiray oo lafdigan atahjiir asayru fi lhaajira waa waktigaa cadceedu ay aada kulushahay ele ay yidhaaheen waxaa haajiraba loo yidhi dee dadku hawlahoodii bay daayaan dariiqadii cidima marayso waa la hargala markaa dhulka kulul la joogayo wakti kulul waktigaas oo la socdo lakiin halkan waxay culimadu raajix yeelayeen tabkiir xadiidkii horena waynu kusoo marray saacaadkii saacaadkaasna min awali nahaar baan kuba soo fasirnay bal taasoo tahjiirna de kol kol iyadoo law yaclamuuna ma fi tahjiiri lasabaqu ilayhi may ahayn waktiga haajirada un may ahayn waa iyadoo hore loo tago salaad salaadihii oo hore loo tago salaadihii oo dhan ba hadday ogyihiin way u kala dheerayn lahayn laftigaasba xadiiska waa ku yimi sabab macna tabkiire bal waxaan leenahay halkan say raajax yeelayaan culimadu waa atabkiir ee maaha macnaha kale macnaha kalena waa jiraaba xagga marka la eego suxuftan iyo taas imaka la laabayo oo kale de waxa weeyaan ruuxi maaha macnuu kol haddii malagii halkaa uu kaba soo kacay oo aanu dee isagii magaciisii ku jirin صaxiifada inay jumcuhu dhaafayaan horantaa usoo sheegnay waayo xadiidkan iyo baan markaa hore si yar ishaaraynay waxa weeyaan fadligii tabkiirkao dhan un buu waayayaaye laakiin wixii kale camal uu sameeyey hadday tahay khudbaddaa uu dhegaystay hadduu khudbaddii soo gaadhay salaadan uu tukanayo camalkan kaluu sameeyey waa camal u qoran jumcadiina dee waa taasoo way kaba dhacaysaaye laakiin tabkiirka wixii lagu helayey iyo fadliga ay malaa'igtaas ayaanu dee dadkaas aanu ahayne waxa weeyaan salaaddii unbuu haleelay bay markaa noqonaysaaye laakiin arrinkan jaanibkaana kaba maqane maa macnuu kol haddii asxifta aanu kuba qornayn inay maalinta aanu jumco lahayn macnuu horena taa waan usoo sheegnayba وxadثna qتayبة بن سعيد قال xadثna يعقوب عن بن عبد الرحمن عن سhayل عن أبيه عن أبي هريرةa سhayل بن أبي صالح wy وأbو صالح mar dhowydna soo haynayba أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال على كuلi bاb alباab kasta waxa min أbوaaب المسجد mسجidka albaabadiisa waa masaaجidii جuمcada lagu tukanaya مlك mlg ykتb qoraya الأول فالأول ka hore haddana ka kuxiga ka kuxiga ka kuxiga marka masala oo rasuulka ilaahay markuu sheegayay arrinkan dee markuu taasna sheegayey ayuu masala wuxuu ku misaal ama misaal ugaba dhiguu ku masalay kaa isagu hore u imanaya aljazuura neefkeela nin la baxay uma nazalahum haddana rasuulka ilaahay wuxuu dejiyey manaasishoodii intii horeu kasii dhaadhiciyuu kaba sii yareeyey xataa sagara ilaa uu yareeyey wixii la helayay oo uu soo dhaadhiciyey ilaa masalilbaydati xaban beeda wax leeg waa xadiidkii hore aynu kaba soo baxnay kii ka horreeyey hore aynu usoo marayoo macnaa rasuulka ilaahay dadka iyagu tabkii hore u imanayo jumcadii maraatib bay yeelanayaan waaba kuwan oo say usoo kala horreeyeen baa la kala qorayaa fadligii helayeen baa kala duwan oo jazuur buu sheegay jazuurna waa neefka geela weeye bal neefka geela guud ahaanba ama de waa neefkaa la qalayo saasaa jazuur loo yidho jazuurna waa lagu jamciya kolkol jazaa'ir iyo jazuuraat intaba waa lagu jamciya waa neefkaa la qalayaba taasee geele hilib kale haddaba neef geela waa ruux la baxay oo kale haddana way socoto neef la ah wankii digaagii axbaddii digaaga ahayd ilaa uu yareeyey rasuulka ilaahay waxa la helayo nazalahumna waxaan leenahay waa dakara manaazilahum wamaraatibahum rasuulka ilaahay weeye maraatibta iyo manaasishay leeyihiin iyo waxay xagga kala mid yihiin ay noqonayaan kuwa lamid ah inay sadaqaysteen buu sheegay ilaa uu yareeyo usoo dhaadhacay ilaa masali lbaydati xabad beeda wax leeg fa idaa jalasa imaamu imaamku markuu fadhiisto imaamku markuu fadhiisto ujeedadu mimbarka uu ku fadhiisto weeye waana waktigaa aadaankii dambana dhacayo ee khudbadana uu bilaabayo dawiyati suxufu waraaqihii dadkaa lagu qorayay iyo suxuftii waa la laabaya malaa'igtii way laabayaan waxadaruu dee meelihii albaabadii way ka soo kacayeen ay fadhiyeen oo waxadaruu way imanayaan oo way soo xaadirayaan adikra dikrigii way soo dhawaanayaan oo iyagoo dikrigii dhegaysanaya bal kolley xadiidkana fadligii taajirku ay noogu sugan de horena waan usoo aragnay malaa'igtan iyo dee taasna waa wadiifadoodii looba diray oo siay ukala horreeyeen bay dawaawintu ah ama waxa ay wataanba ay kuba qorayaanba halkan xadiidkan ah in jalasa iyo faida jalasa اimaamu iyo na wuxuu leeyahay imaamku waxa inooguba suganba inay suno tahay imaamku ama khadiibku marka ugu horeeyo mimbarka fuulo bal inuu fadhiisto mimbarkii kuba fadhiisto onu toosun khudbadii u bilaabin ee ilaa uu muadinku aadaankii kaba aadaamayo kolleyna waa wax dee imaka kolley macmuul bihi oo lagu camal falo lalaba yimaado laakiin fadhigaas waa wuxuu leeyahay jumhuur culamaa agtooda sunno ayuu kuba yahay abu xaniifa ayaa waxaa laga soo naqliyey malikna waa riwaaye in aanu wax mustaxab ahayn laakiin dee axaadiid kala duwan ayuu kuba yimi fadhigaasi balbarhna way inoo dambeeyaanba oo waxaa markaa taasna ay adigu daliilka dee adigu markaa keenaysa de waana ficil mujarado taasaana waajib u odhan khudbadiina kamid maaha sidaasay leeyihin waajib ma aha bal fadhigan la sheegaya waa fadhigii ka horeynaya khudbada bilowgeeda weeye maha fadhigii de ama khudbad dhexdeed iyo uu fadhiisanaya ta inoo dambeysa bab fadl man istamaca waansata fi khudbati adakani baab bayaani fadli man shaksi fadligii caddayntii weeye istamaca dhegaystay khudbadii oo waansata aamusayna fi lkhudbati khudbada dhexdeed oo aamusay weliba qalbigiisi iyo dee dhegihiisina ay u furan yihiin inuu waxaan la leeyay uu maqlo dhegaysanaya xadaثna umayaة بn bsam qala xadaثna yزيd yعni بn zurayci qala xadaثna rawx wa rawx بn الqasim عan shayli عan abihi عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qala anahu qaal man اktasla ruuxa maydha waa maalintii jumcaha uma ataa yimaado oo taga aljumucata waa meeshii jumcada lagu oogayey fasallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray looma xadayn e waana maalintaas oo dee waa dee sunnihii mudlaqa ahaa weye waa nawaafil mudlaqa iska tukada intuu karayo hadduu doono dee ilaah imaamku soo baxayaba salaadii wada ha yaraysa ha badsada weeye waa wixii loo qadaray kolba tukada uma ansata aamusa waa marka dee khudbadii la bilaabo xataa yafruqa ilaa uu ka faaruqayo kolley imaamkii lama magacin dee hadalkuu macluumka iyo hadalkaan kama fahmayna ciddaa khudbaynaysa waa imaamkii halkan aan kama garanaynaayo san baa garashada la yska garanaya laysaga gooyey ee ciddii markaa imaamkii ama khadiibkii uu ka faaruqayo min khudbati khudbadii uu dhammaynayo intaas aamusnaada uma yusallii tukado oo macahu maciisii oo imaamkii laba tukada gufira lahu waa loo dhaafayaa oo waxaa loo dhaafaa maa baynahu wixii de waa yoomkaa uu tukaday u ficilkaa laba yimi ama xasanada wixii uba dhexeeyey wa bayna aljumucati jumcadii alukhraa kale jumcadii kale intii udhexaysay waa toddoba cisho iyo wa fadlu halaaثati ayaamin iyo saddex cisho ziyaadadoodba si ay toban maalmood ay u noqoto waxaa loo dhaafaya walow imaam nawi halkan fadl wuxuu kama cabirayaa in la nasbiyo darfi ahaan laguba nasbiyo de wowdan haddaan kaba dhigno n iskaba cadafno lakin haddaan si kaleba ugaba dhigno wowdani bimacnaa macaan kaba dhiganana dhib malaho wa fadla halaaثati ayaamin aynaan kaba dhigan darf lakin wawdii markaa dee mafcuul macahu waa maca fadli halaaثati ayaam saddex cisho oo ziyaada oo toddobada cisho ku biiraysa waa toban cisho xadiid kalena waaba kan ama dariiq labaad uu xadiidku leeyahay وxdثna يحyى بن يحyى وبكر بن أbي شhaybة وأbو qرayb qال يحyى أخبرnا وqال الآخران xdثna أbو معaaوiyةa عن الأعمشh عن أbي صالح عن أbي هurayرaةa oo markii hore سhayl ayaa abihii kaba warinaya imika yaa warinaya أعmش ba oo kaba martaba sareeya ayaa kaba warinaya walow dee سhayl xagga marka la eego uu ka yar horeeyo dabقada anigo isla dabaqon aad bay isugu dhow yihin acmash de waa nin xaafido weeye abu mucaawiyahan ka warinayaana waaba axfad الnaasi lxadiiثi acmash maxamed ibn khazim ayaa muxuu yihi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam man tawadaأa ruuxa weysaysto faaxsana fiicneeye alwuduءa weysadii uma ata ljumucata jumcadii yimaada fastamaca dhegaysta wa ansata aamusana ufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu wixii isaga u dhexeeyey waa isagan dee yoomkan uu joogay o bayna aljumucati jumcadii kale iyo waziyaadata halaaثati ayaamin ama waziyaadatu halaaثati ayaamin wa maca ziyaadati halaaثati ayaamin iyo saddex maalmood ziyaadadood wey iyadoo saddex cisho ay kuma beeraysa halkii fadli ba ziyaada ay timi waman masa ruuxa taabta alxasa quruuraxa dee masjidka iyo gacanta marmariye taabta xataa islaada halkan aad sujuudaysa isku sii yar hagaajiso faqad lagaa wax laqwiyoon toosnayn ficil aan habboonayn ayuu ruuxaasi laba yimi bal xadiidku horta waa kii hore un waa dariiq labaad uu leeyahay laakiin riwaayadan dambe maxaa inoogu sugan man tawadaأa faaxsana lwudu maydhi lama socdo waana ti aynu soo maray kolley hadalkii culimadu maydhigu ma waajibba mise ma aha culimada qaar ay kuma tegeen waa waajib in badan oo culimada kaa midna ay sunno lahaayeen oo qolooyinka yidhi waa sunne waxaa kaa mida adiladoodiibuu kani kaba mid yahay oo xadiidkan ruuxii weysaystay waysadii fiicneeyey fiicneynta waysadana waxay kuba fasireen waa waxyaalihii mukmilaadkii weysada iyo sunayaashiisii ee faradkiisii dabadii in lala wada yimaado taasoo si hagaag loo dhameeyo oo sunayaashiisiina la dhameeyo taas baa fiicnayntii weysada la fiicneeyey ay noqonaysaa markaas jumcadii imaada ajrigan u helayaayo ujeedadu isagoon maydhan ee weysaystay un weysadiisii fiicneeyey ayaa fadligan iyo sawaabkan laga ratibay inuu sawaabkan iyo ajrigan helayo taasi markaa maxay keeni maydhigu dee aada ha u adkaadabe inaan waajibayn waa adiladoodii bal matalan waxyaalihii qolooyinkan ay yidhaaheen lakiin masalada iyo kalaamkeedu waa inoo horreeyey bal taxsiin ulwuduna waxaa looga jeeda waa taan soo sheegnay xadiidka laftigiisi hore fasalla maa qudira lahuna waxaan idhi wuxuu dee faa'iideynayaa intaan imaamku soo bixinba in dee in ruuxu sunaystaa ay sunnana ay tahay jidaysan tahay markaa sunno waa wadi karaa intaan imaamku soo bixinba dena waktigaas oo bal culimadu dee san shaaficiyada iyo kale ibnu taymiya waxay kaba soo reebaanba maalinta jumcada maalmihii aynu soo marnay ahayd waktigan zawaalu shamsi ama cinda zawaal marka ama cinda alistiwa baan ujeedaa cinda alistiwa inaan salaada laysu diidayo maalinta jumcaha way kasoo reebaan oo dee axaadiisani waxay salaadii iska mashruucayd uu ruuxu wadi karayey haaye ugaba dhigtay imaamka soo bixitaankiisa imaamka soo bixitaankiisna waa cinda zawaalo markaa yowm aljumuca maalintaa uu kaba baxsayo dadkii iyagii salaadii way iskaba tukan karaan imaka halkana maha sunno gaaro imaka jumcadu ay leedahay waa nafli mudlaqa weeyo marka uu tago ayuu tukanaya hadduu doono iska wadi oo uu daayo sida dee saxaabada qaar tuban tukaday iyo kuwa ka yaraystay kuwa kaba badsadaba oo dad ba dee iska wato hadduu haddaanu qur'aan ba akrisan uu salaadu wato arrinka waa noqonaya fasalla maa qudira lahu wixii loo qadaray ama xagga bal sunihiisa iyo dee kitaabka akhirkiisa kitaab aljumca akhirkiisa un ayay taasi inooguba dambaysaa arrintan kale isamaca iyo ansata oo israacay wuxuu imaam nawowi leeyahy waa laba macnay kala yihin oo insaadkuna waa aamus istimaacuna waa dhegaysi qur'aankana waa tii fastamicuu lahu ansituuba timi macnuna waa maxay ruux waxaa dhici karta kolkol inuu aamusan yahay aanu dhegaysanaynba waa sheekaysanayaaba isaga qalbigiisii wax kaluu xisaabsanaya wax kaluu kuwa maqan yahay marka istimaacu khudbadii dhegaysanaya mama jirto mana hadlayo waa aamusan yahay marka way kala hadhi karaan insaadka dee dhegaysigii iyo aamuskii baa kala hadhi kara macnu markaa waa maxay ruux aamusan weeye gees kalena usoo jeedo dikrigi iyo wacdigii iyo waanadii iyo wixii lalahaa isagii dhegeysi ufurayiin oo dhegaysanaya bar markaa taas baa iyada imaka halkan oo ay labadan keenaysaa ama man masalxasa faqad laqa iyadu dee hadalkiina horeynu usoo maraye waxaa xadiidka inooguma sugan iyadoo laynaga nahiyayaba ruuxu waxalla wixii dee anwaculcabaf quruurux la taataartaa noqoto dee masaajidoodna manaanay goglanayn manana sibidhaysnayne qururux iyo ciiddaasay lahaayeenba xataa cidda taswiya isagoo isla meeshay hagaajisaba haba noqotee waxalla wixii keenaya xarako kale iyo wax kaloon jeedsiga khudbadii loo jeeda ahayd iyo iqbaalkeeda iyo dhegeysigeedu inaanu mashruucayn ama laysuba diidayo oo kaleo dee ruux hataa hadduu tusbax uu qaato oo tusbaxii buu rogayaayo ama uu wadaa dee man masalxasa aday soo gelaysaa dan waayo waxa weeye arrinka halkan la rabaa waa iqbaal lqalbi waljawaarix cala alkhudba in loo jeesto xaggaasoo wixii kale taas ahayd keliya laguma jeestaaba waxay noqonaysaa nooc laqwi ayay noqonaysaayo waa dee shay batil oo madmuum o ama marduud oon toosnayn ayay arrinku noqonaya bal waa xadiidka tay nooga sugan xagga sunaha iyo waxyaalihii kale ku tacalluqsan salaada ma raatibo gaara ma leeyahy khaasatan dee bacdiya waa leeya qabliya waxaasi waxay isaga dambeeyo baabu salaati ljumucati xiina tazulu shamsu baabu aan goostabe salaatuljumucati jumcada salaadeedu xiina waktigii bay ahaatay tazuulu ay suuleysaa shamsu cadceedu macnaa waktigan la tukanayaa salaada jumcadu waa markaa duhur galo waa markay cadceedu suusho waa xaggii waktigii la tukanayey ayuu baabkani u baabaysan yahay caddayntii la cadaynayay وxadثna abubكر بن abي شhaybta واسحاq بن ibrahيm qال abu bكri xadثna yaحyى بن آdم qال xadثna xasن بن عayاaشh عan جaعفر بn محamd عan abيه عan jaaبir بn cabdاللahi qاal anhu qاal sanadka xadiidka koley nin cusub baa yar jira yaxya ibn aadam habeen dhoweyd baan soo hayno waa nin musanifoo hiqa ah weeyaan oo atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah xasan ibnu cayaash caawa inoogu horeysa kolley caawna way udambeyneysaa waayo xadiidkan unbuu muslim ku leeyahay xadiis kale kuma laha anna atbaacu taabiciintii kamida horta hiqa weeye waxay walaalayihin nin macruufa ama mashhuur oo muqri mashhuura abubakr ibnu shucba waa raawiga labaad ee caasim leeyahay dee xafse qariinkiisa ah abubakr ibnu shucba isaga kunyadiisaasunba mana looba yaqaanaa ninkaas me abubakr ibnu cayaash baan ujeeda abubakr ibnu cayaash bay walaalayiin oo waxa weeyaan taas xasan muqriga adigu macruufka ahaa xasan ibnu cayaash laakiin waa siqo weeye waana nin bal matala lakin xadiidkan keliya ayuunbu muslim kuba leeyahay jacfar ibnu moxamed waa horeynu usoo aragnay waana inoo iman doonaa haddii ala yidhaha dahaaro iyo meelo kale waan kuba soo aragnay oo waa aalkii rasuulka ilaahay jacfar ibnu moxamed ibn cali ibn xusein ibn xusein ibn cali ibn abi aalib waya waa ninkii alubeytka de ayimadiisii waktigoodii kaba mid ah jacfar asaadiq loo yaqaanayba aabihiina isagu waa taabici jacfar isagu walow uu soo gaadhay dad saxaabaa laakiin lama kulmin aabihii waa maxamed waa nin taabici o waa ninkan jaabir ibn cabdillahi xadiidka inoogaba warinaya horena aynu usoo aragnay isagoo kaba warinaya waa isna imaamkii loo yaqaanay alubeytka aimadiisi kaba mid ah maxamed albaqir weeye horaynu usoo aragnay maanta markaa moxamed baa ka warinaya jaabir ibn cabdillahi qaala wuxu uhi jaabir kunaa waxaan ay nusalli kuwa tukada maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa ayaanu tukanaynay uma narjicu eeg salaaddii jumcada weeye uma narjicu waanu laabaynayo waanu noqonaynayo fa nuriixu bal aan ku socdo sida imaam nawowi kuba sharxaye fa nuriixu waxaan nasinaynay oon rarka ka dhigaynay iyo taas ee si ay u daaqaan markaas oon usii dayno nawaadixana awrtayada aan ku dhaansanay ee beera aanu ugu dhaaminaynay ayaan u raaxaynaynay macnaha wixii dee iyaga nawaadix jamcu naadixin weeye waa nina neefka geela la dhaansado taas baa la idhaha iyaguna maaha guryaha un waxay u dhaamin jireen boorahoodan dee dhulku waa dhul webiyale ma aha beero timirana way lahaayeen beerahaasi in badan baa kolkol biyo aanay uguma sugnayn halkaasoo biyo ay soo dhaansadeen bay ku waraabin jireen markaa nawaadixdaas aanu beeraha ku waraabinayno ayaanu rarka kaba dhigaynay oonu u raaxaynaynay oonu dee bal markaasi marka dambena ay dee waxa weya meelaha ay usii daayaan oy meelaha u daaqdo fa nuruuxna waadixana qaala xasanun xasan ibnu cayaash baa wuxuu yihi faqultu lijacfarin jacfar baa waxaan ku idhi fi ayi saacatin tilka manaa fi ayi saacatin saacadtee kamiday tilka taasi atay ishaaradii waaba waktigaayna kuna nusalli maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam buu yihi waktiga ay rasuulka ilaahay la tukanayeen saacadee ayay ahayd oo saacaday ahaydba qaala markaa wuxuu ihi jacfar waxaa odhanaya abaa jacfar moxamed ayaa oha maya jacfar baa odhanaya zawaalo shamsi kaanat zawaalo shamsi waaya waktigaa cadceedu ay suusho ayaa dee salaada la tukanayay ahaatay marka haddaan ishaarada u celiyo fi ayi saacatin tilka in waktigaa ay salaada la tukanayeen ayaa muxuu aha waana sida dee tarjamada uu inoogu soo dhigtay waa cinda zawaal marka ay cadceedu suushaba rasuulka ilaahay waa tukan jira waktigaasay ahayd haddii laakiin aan idhaahno uma narjicu fanuriixu nawaadixana buu yihi fi ayi saacatin tilka waktigaa ay dee nawaadixdooda ay rarka ka dhigayeen ee ay sii daynayeen si ay meelaha u daaqdo ee taasi goormay ahayd haddii aan taa kaba nidhaano idha zawaal shamsi taasi waxay keenaysaa salaada waktiga la tukaday inay kaba sii horeysay zawaal shamsi bay keenaysaa laakiin bal bal taa hore aan horta ku daysano وxadثnي الqاsم بن زكريا qال xadثna khالد بن مخلد xa وxadثnي cبداللhi بن عبدالرحمن الdاrمي قال xadثna يحيى بن حساn qاla جaميعا qاalada waa khالد بن مخلد الqضواني iyo يحيى بن حساn labadoodaas baa waxay yidhaaheen iyagoo wada jira xadثna سليمان بن بلال عن جعفر عن أbيه marka xسن بن عyاaش baan ku sugnayn halkii سليمان بن بلال ba halkii bedelkiisia jacفر kabarni عن أbيه أنه سأل جابر بن عبداللahi buu weydiiyey oo wuxuu ku yihi متى kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعةa goorma rasuulkii ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلaaمه عليه صaلاada جuمعada uu tukanayey taas buu yihi markaasaa mxuu yihi qاaل wuxuu yihi jابر kاna وxa يصلي mid tukada oo rasuulka ilahi saلاada ثuma nadhabu waanu u tegayna waanu u kacaynay ilaa jimaalinaa xaggii awrtayadii fanuriixuhaa laftiga nuriixuhaana waa tad marka hore soo fasirnayoo sharaxay idinku sugantahay qolooyinkiina haysta ay nuruuxuhaa min alcamali watacabi sakyi fanukhaliha minhu waxaan uga raaxaynaynay shaqadii iyo tacabkii uu lahaa waraabintan iyo dhaamintan kolbaan soo dhaamina ama aan wax ku waraabinayno markaasaan sii daynaynay dee si ay meelaha isaga daaqdo zaada cabdullahi fi xadiidi cabdullahi bn cabdiraxmaan idarimi ba isagoo xadiidkiisa wuxuu ku siyaadiyey xiina tazuulu shamsu cadceedu markay suusho oo waktigaas bay waa waktigaa uu salaada tukanayaba bal dee sida baabka inoogu baabaysan yahay ama uu usoo dhigtay imaam nawowi ay kuma sharxayaan haddii la yidhah de waktigan jimaashooda ay u kacayeen xaggeeda ay markaas dee ay markaa dee hawshii iyo malaa tacabkii saaki iyo gelinkii hore o dhan ay kuma jireen ay kaba nasinayeen haddaan taan idhaahno waxay noqonaysaaba salaada waktigaa inay kaba sii horreyse yacni wuxuu ujeedaana jimaasha uu ula jeedaa weeye annawaadixa nawaadixdii buu ula jeedaa lafdiga horeba nawaadixda waan soo maray jamcu naadixna weeye waana neefkan geela ama awrkan iyo waxyaalahaas ee ladh lagu dhaamiyo uuna la dhaansado وxadثna cبdاللh بن مسلمة بن قعنبي ويحyى بن يحيى وعلي بن حجر qال يحyى أخبرنا وqال الآخران حdثna عبدالعزيز بن أبي xازم عن أبيه عن سهل qال أنه qال xadيiث kale oo isaguna xaggii wktiga ku تacalqsan سهل بن سعد الساaعدي weeye صحaabiga xadيiثka warinaya ee labadan شheekhe ama saddexan شheekhe oo mسلم leeyahy nin keliya ka wada wariyeen oo waa cبدالعزيز ibn abi xaazim oo atbaacu taabiciintiisaba ahaa ayay kaba wariyeen cibaaraadkoodun baa kala duwan midna akhbarana cabdilcaziiz buu yihi labana xadathana cabdilcaziiz bay yidhahan cabdilcaziizkaasi abu xaazim buu kaba warinaya mar dhoweyd baan abu xaazim soo haynay abu hurayre kaba warinayey imikana waa nin kale oo abu xaazim la yidhaha sahal ka warinaya labaduba waa laba taabiciya laba nin bay kala yihin horena waan usoo maray horena waan usoo kala saaray lakiin waxa yaroonun in loo yar baraarugo oo ninka abu hurayre kaba warinaya salmaan baa la yidhaha alashjaci laga yaaba mawle inuu ashtacdanayo nisbadu haweene de adugu markaa reerkaa mawaalidoodii uu kaba mid ahaa waana nin marka la eega dabaq ahaan ninkan aan hayno kaba horeeya ama ninkan aan hayno nin marar kala duwanna aan soo maray weeye nin zaahidana weeye oo reer madiine ahaa taabiciinta raggii ugu dambeeyey wey ninkaasi waa ka horeeya kaasoo abu hurayre de ninka asxaabtiisa a dhowrka sanadood la fadhiyay malaastan meelba kuna soo maray ayuu ahaa dhowr sanadood buu la joogay aba hurayre ninkan ima soo gaadhin aba hurayre oo sahl ibnu sacd waa min awaakhiri saxaabati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam dadka qaarna waxaabay yidhaahaan reer madiine isaga ugu dambeeyaba wax kuba dhinta waa nin dee malaa isagoo boqol gaadhay dhintay oo sagaashankii hijirada kusoo dhawaaday marka ninkan salamat ibnu dinar baa la yidhaha abu xazim alacraj salamat ibnu dinar isaguna kolley waa mawaalidi un ee salama ninkan magaciisa la yidhaha ninkaasna salmaan baa la yidhaha salmaan alashtaci kana salamat ibnu dinar waa nin zaahid oo kolley aqwaalo kala duwan uu leeyahayna kutubtan raqaa'iqa iyo zuhdiga iyo waxyaalahaasba dee way kusoo noqnoqdaan laguba soo naqliyo qaala wuxu uhi markaa sahl ma kunaa maanaan ahayn naqiilu kuwa qayluushada oo dee waa laseeskamaama hargala walaa nataqada kuwa qadeeyana maanaan ahayn ilaa bacda aljumucati salaada jumcada dabadeed mooyaane zaada ibnu xujrin ali markaa ibnu xujri baa wuxuu ziyaadiyey fii cahdi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam waqtigii rasuulka ayuu macnaa saxaabigani wuxuu ka cabiray ma kunaa haddii saxaabi dee kunaa nafcalu kada uu kaba cabiro kolley kutub lmusalaxba waa tii kuba sugnayd oo waxay ka dhigaan waxyaalaha lafdigoodu mawquufka yahay laakiin xukunkoodu marfuuc yahay laakiin halkaa dee san kuba soo aragnay way kala qaadaanoo dee waana culimada qaarkood baa kala qaada oo waxay kaba dhigaan haddii dee saxaabigii cahdigii rasuulka uba tiiriye maantana waa laynoogu tiiriyo fii cahdi rasuulillaahi marfuuc bay noqon laakiin hadduu ku gaabsado kunaa nafcalu kada intaasun uu kuba gaabsado onu calaa cahdi rasuulillahi ama fii cahdi rasuulillahi aanu odran qeyb muxadisiinta ama culimada kaba mida ama usuuliyiintii baa waxay kaba dhigaanba mawquuf inay tahay laakiin qolooyin kaleo kol hadduu saxaabigu taa yidhaahaba marfuuc kaba dhigaana way jiraan waana siday bukhaari iyo muslimba kuba socdaan oo dee axaadiis bay soo arooriyaan ay kuba so aanay idaafadaasi aanay laba socon saxaabigu intaasun kuba gaabsaday axaadiistii musnadkeediay soo aroorinayeenna way kuba soo daraan oo de waa markaa iyagu xataa haddaan fii cahdi rasuulillaahi aan laba odhanna xadiid marfuuca uu noqonayo oo markaa waxa ay tahay waqtigii rasuulka waqtigay tukan jireen wuxuu leeyahay saxaabigani qayrulada waa istiraaxada nisfa nahaar la nasanayo ee dee inagu baana hawlaha la da-iyo la iska hargalo qadadna waan garanaynaa maalinta jumcada salaada jumcada dabadeedunbaa qadada iyada iyo qayluul qayluushigaas ama hargalka iyagaasi uu ahaanayey maalmaha kale way ka dunaydo iyaga arrintoodu saye dee markay hawshii ilaa maalintii oo dhan kuma jiraan intaan duhur gaadhin bay hawlaha ka yar fadhiisan jireen oo ay hargeli jireen oo barhkooda xataa ay yar seexan jireen waktigaas arka qadadoodnayna kama horreyn jirtay dabadeed bay duhur tukan jireen oo waktigu hadduu kulul yahayna horeyna usoo maray duhurka in la dambaysiinba jiray laakiin maalinta jumcada de maxaa jidaysanba tabkiir in hore loo tago oo haddii halkii lalahaa hore u taga la yidhaha sii qadeeya oo iska sii nasta tabkiirkii baa meesha kaba baxaya oo taas waxaa dhici kara leed jumcada waktigeedii hore inay tagtaba marka iyada maalinta jumcada dadku horey u tegayeenba oo markaas saa daraaddeed tabkiirkana horema utegayeen qayluuladoodu iyo qadadooduba waxay noqonayeen bacdaljumuca ayay noqonayeen bal marka kolley xadiidkan xujo sariixa ama xujo uma noqonayo un qolooyinkii culimada kamid ah kuba tegay in dee jumcada qabla zawaalba la tukan karo horta kani bal kaa hore dee waxyaalo way iman karaan kaa hore oo dhinac waa loo daliishan karaa laakiin kan waxa ay dhacaysaa imaka in arrinkan tabkiirkan hore loo tegayay ee la jideeyey baabaa keenayay dee inay wixii ka wada dambeeyaan qayluulshadii iyo qadadii oo markaa aanay noqon si ayaamii hore ahaan jireenoo balkan kolley xujo saasa ama daliil qoladaa kale uguma sugnaanayo وxadثnي yaحyى بن yaحyى واسحاq بن ibrahيm qal abarana qal aخbarana wakiع عan yعlى بن الxاriث المxaaribiyi عan iyas بn سلمة بn الأكوى عan abيه inta kale waan soo wada aragnay waxaan yعlى بن الxاriث المxaaribi ahayn isagona waa nin ثiqa atbaacu taabiciintii kaba mida bal xadiidkan baanu ku leeyahay kitaabka walow dee imaka dariiq labaad oo mukararine uu jiro isna xadiid kale kuma laha kitaabka wuxuu yihi سلمة بن الأكوى iyas inankiisa kaba warinaye qaala kunaa waxaanu ahay nujamicu kuwa salaada jumcada tukada maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam goorma idaa zaalat ishamsu cadcedu marka ay suusho uma narjicu waanu laabmi jirnay natatabacu anagoo raacraacayna alfay halkan soo rogmaday halkan galabeed annagoo dee ina cadceedii baa kulul gidaarradoodu may dhaadheerayn harki ma dheeraan oo horaa loo tukaday annagoo yar tatabucayna oo kalbo meel yar harkaale cagta la doonanayna ayaanu markaas laabmi jirnay وxadaثna isحاq بن ibrahيm qal aخbarana هishام بن cabdالmaliki qal xadaثna yعlى بن الxاriثi عan iyas بn سلمة بn الأكوع عan abihi qal anahu qaal kuna waxaan ay nuصلي kuwa tukada maعa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasaلم rasuulka ilaahi maciisa aljumuعata salaada jumcada fanarjicu waanu noqonaynay marka jumcada laga baxo walxaal maa najidu aanaan helahayn lilxidaani gidaaradii iyo markaa jidaaradii fay-an harhka gelinka dambeana fay la yidhah saynu soo marayba hadh nastadilu bihi aanu harhsano hadh hadduu jiray waa hadh aad u yar oo ruuxii socday cadceedan dee ay dhibayso ay gubayso gidaarka hadduu isku leexiyo xataayo u dhinaciisa maro hadh uu hadhsado oo cadceedda ka celiya ma lahayn oo ee wakti horea salaadii laga baxay walow dee hadh meesha jiray bal baabkan axaadiistiisi way noo dhammaadeen kollayna malaa kalaamku intaa waa ka yar badan yahay ama dee waxyaalihii meesha soo aroorayna intan kuma dhammee bal waxaan leenahay horta jamaahiir alculamaa oo saxaaba iyo taabiciin iyo intii kaba dambaysayba qowlkoodu waxa weeye aimada madaahibaana dee axmedu iyo mala isxaaq waxaan ahayn isxaaqna madhabde inqiraaday buu lahaaye bal wixii aan hayn oo aimada kale saddexda ana qowlkood weeyaane waxa ay tahay salaada jumcadu bacda zawaali shamsi mooyaane wakti kale inaan la tukan karin marka duhur galo cadceedu ay suusho markaas baa waktigeedii galay waktigaasaa la tukanayaa taas baa iyada qowlkoodu yahay kolley dee madhabka xanaabiladu dee imika isxaaq kolkol aqwaasha culimadu kasoo naqlinayaan mooye madhab imamka matbuuci ma jiro laakiin xanaabilada iyabaa qowlkoodu yahay in dee qabla zawaalna dee waktigan ma diidana lakiin qabla zawaala la tukan karo maalin ciideedo si ciid oo kale iyo ayaa loo tukan karaayo la tukan karo asxaabta qaarkood wax laga wariyana waa jira walow qaadiciyaad leeyahay wax ka sugan maaha haddana waxaa dhici karta waxyaalo xoogle in laba helo taasba in la helo ayaa bal matalan meesha jirta xadiisan aan haynana marka la eego xadiidkan sahal waxba daliil uguma sugna in qabla zawaal la tukanayo xadiidkan salamana isna waa saas oo kale waa kan kuma sugan idaa zaalat ishams lakiin arrintan uu yihi natatabacu lfay manaa tatabucoodan fay dee dhulkii waa kulul yahay iyagina jidaaradood iyo aqlo dhaadheerna may jirin oo cibaaradahan iyo waxani may jirin de waa waxaa yara gaaban ee kolkol ruuxa qaamadii iyo joogii aan kaba dheerayn hadduu doono ama wax yarun kaba dheer marka xataa haddii ay cadeedu hagaagba usu way suushaybe laakiin haddana had ruuxu uu sii raaci karo oo intuu gidaarka isku leexiyo dee cadceedii ka yar celin karo had uu sii dhex socon karo ama uu hoos socon karaa may jirin oo gidaaradooda way gaabnaayeen waktigiina markay suushaba waa la tukanayay marka xataa lafsigan dambe wama najidu lixidaani fay-an nastabilu bihi aan harsano fay waa jiray wax yaroo muuqdo oo waaba cinda zawaal laakiin har aanu har gallo oo dee ruuxii uu harsan karo oo bal matalan taasi may jirin oo bal kana wuxuu keenaya cinda zawaal buu keenaya lakiin waxyaalo dee soo arooray waa jiraan bal kaa horena waaba arrin labada ixtimaalba ay kuba sugnaan karaanba bal waxaan leenahay lakin jamaahiir alculamaa qowlkoodu kaa weeye waxyaalihii kale halkan lasoo wariyeyna waxun bay kuba xambaareen inay tahay un almubaalaga fi tacjiiriha in hore loo gelayay un taasoo dee in la dedejinayay oo taasi ay keenaysay inay qadadooda iyo dee san inaguba aanay qayluladuba ay ugaba dambayso taas ay keenaysaba bal waxaan leenahay kolle khilaaf waa jiraa dee madhabkaasna maaha dee imakaba waxaan leenahay sida macmuulkii walow qowlku uu jiro madhabkiiba uu jiro lakiin haddana dee bilaadin madhabka xanaabilada iyo culimadoodiiba waktiga jumco oogayaan cinda zawaal unbay ogaan dee jumco barqa la oogayo waxaan qowlka madhabka kusugan mooyaane waxaan filaya shay camaliya maynaan arag oo de laakiin kutubtoodii iyo de taasi way kuba sugan tahay kitaabka huniyo la idhaha jirani leeyahay ayaaba muxuu ahaa waxaa la tukanaya waktiga salaada ciida saasaa kusugan de wa waa jiraanigan macruufka de inagu nin caalim u ahaayo de marka laega labadan madhaboodba oo dee caabin ahay laakiin way badan kale iyo xagga meel ay ugaba timi de waa waxyaalaha wax badan yani kaba sugnayn waxan aan dariiqii si aanay ahayn lakiin kitaabkiisu waa kitaab madbuuce waa dee madhabka xanaabiladu ahaayo dee ruasa madhab bu waktigiisii ahaa markaasuu yidhaha waktiga salaada ciida la tukanayo ayaa la tukanaya jumcada lakin waxaan leeyahay camaliyana imakana de wax saasi ma jire bal lakin qowlku waa jira waxyaala la odhan karo qowlka dee daliil bay noqonayaan oo lama odhanayo imaka de waxa la odhan karo waa dee madhab baatilo oo ina aan mustanad lahayn oo wax la raaca aan jirin ee kolkol halaba awilo oo culimadii kale haba awileene waxyaala dee mustanad unoqonayaan oo de marmarkaas meelaha laga soo orinayo kutubtan de matalan ama aasaarta dhigto dee qaybaha kuba sugan waa jiraay lakin bal waxaan leenahay baabkan waxay nooguba sugnaa umuuriba taas weeye jamaahiir alculamana qowlkoodii weye labadan xadiis ee dambena iyaga macnaha dambe iyagu marka xagga istidaalguma sugnaa salamatan uu leeyahayna cinda zawaal taas oo kale ee laftigaa hore aan leenahay ixtimaal zawaal shamsi fi ayati saacatin tilka ma cinda aliraaxaba mise waa tan mise waa waktiga salaada o dee kaas baa ixtimaal kuba suganaya lakin kuwan ixtimaalkaasi ma jiro wallah subxaana watacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atub ilayk